asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subaxnimaha idaacadda star f m qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo sheegay in kenya iyo soomaaliya ay iska kaashanayaan xasilinta gobolka mas-uuliyiinta xisbiga wadaniga ee somalilan oo sheegay in iskuday dil lagula kacay guddoomiye ciro waxaa kaloo maqli doontaan laba dal oo casuumaad u gudbiyey madaxweynaha soomaaliya subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo waa subaxnimo jimcaha taariikhduna waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun labaiyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran madaxweynaha dalka uhuru kenyaata oo shalay ka qayb galay munaasabadda calimasaarka madaxweynaha waddanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in labada dowladood ay si dhow uga wada shaqayn doonaan arrimaha nabadgelyada ee gobolka waxa uu carabka ku adkeeyey in mas-uulkani ama maamulkiisa uu aad u danaynaya xoojinta daris wanaagga iskaashiga dhaqan dhaqaale iyo xasiloonida gobolka oo ay shacabka kenya iyo soomaaliya labaduba dani ugu jirto mister kenyatta ayaa xusay in uu fahamsan yahay in nabadgelyada iyo horumarka dhaqaale ee dalka uu ku tiirsan yahay ama uu ku tiirsan tahay soomaaliya oo nabada sidoo kale waxa uu munaasabadda caleemasaarka ka sheegay in muwaadiniinta dalka ay rajeynayaan in nabad waarta lagu soo daabulo soomaaliya hogaamiyaha dalka ayaa dhigiisa waddanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku ammaanay sida ay uga go-an tahay ka shaqaynta arrimaha dhaqaalaha iyo nabadgelyada mister kenyatta waxa uu sidoo kale soo dhoweeyey in soomaaliya ay ka dhacday xil wareejin nabada waxa uu xalay fiidkii dab khasaaro badan geystay qabsaday suuqa ganacsiga ee xirada qaxootiga ee ifo kaasi oo hanti badan burburiyey maxamed baaruud xuseen ayaa faahfaahinta qodobkan dhadhaab ka soo diray dabkan oo kacee baarihii sagaalkii fiidnimo ee xalay ayaa baabi'iyey inta badan suuqa ganacsiga ee xerada qaxootiga ifo jawiga ayaana ah intuu dabku socday sida tan inkastoo dadka xerada qaxootiga ee ifo iyo ganacsatada isku dayeen inay dabka xakameeyaan haddana xawli badan oo ku socday dabka laguma guulaysan waxaan mikarafoonka la dhexqaaday qaar ka mida goobjoogayaasha iyo dadkay hantidu ka gubatay oo dareenkooda u muujiyey caawa goobjoog u ahaa masiibada ee ka dhacday xeradan ee ifo bartamaha suuqaan goobjoog u ahaa dab aanan weligay intaa noolaa aanan qiyaas u heli karin inta uu dhan yahay iyo inta uu gubay iyo hantidii u gubay iyo sida uu u bilaabay bartamaha suuqa ee waxaa gubtay guryo aanan qiyaasi karin hanti aanan qiyaasi karin wuxuuna bilowday abbaaro saddex saac oo habeennimo xilligaa dadku waxay u hoydeen xaafadaha suuqa kama jirin koronto oo ma laha habeenkii habeenkii suuqu ma laha koronto waa la xidhay magaalada waa laga hoyday saddex saaco habeennimay ahayd dabbaa kacay dabkaa wuxuu ka kacay bartamaha suuqa wuxuuna noqday masiibo aan weligeed dhicin wuxuu bilaabay qashillaha dukaamada bakhaarada istoodhada wax lagu kaysado bacdayaasha tumaallada imbeesooyinka famasiyaasha iyo weliba goobo kale oo qof walba wuxuu aaday dukaankiisii hadduu u jiray hal kilomitir dabka iyo haddii kaleba si uu ola baxo hantida u taalla dadka horey oo han ay galeen inkastoo dhallinta magaaladu ay isku dayday inay debiso laakiin ma ahayn dad dab uu u barbardhigi karo noole qof shacaba oo noolo ah in doontaba ha dhannaade ooma barbardhigi karin mana la qaban karin ilaa cabdiqaadir guliye faaraxa la yidhaahdaa caawa waxaa dhacday masiibadan waad u jeeddaan haddii aan nahay xariyaha qaxootiga dadaab aan haddana nahay saddexda xaro ifo xadardheer iyo dhagaxley ebritin wakhti kasta waxaana haystay dhibaatooyin noocan oo kale ah wax cid wax nooga qabata ma leh waxaa dhacay dabbaa ka kacay suuqa dhexdiisa markii ay ahayd abbaaro labadii saac iyo barkii oo habeennimo caawa ah annaga haddii aan nahay dhallinyaradii oo xaafadda ee magaalada ku nooleed magaalada degnayd haddaan ciid firdhin karno haddaan biyo firdhin karno haddii busto intaan qoyno aan la dhici karno intii dadaal awgaan dadaalnay ha ahaato laakiinse meeshaan hanti badan ayaa khasaartay dhibaatooyin fara badan baa suuqan ka dhacay waan aragnaa caawa dhibka yaalla dhib baa dhacay dhibkaana masiibo ilaahay keena un weeye saasaan u aqoonsanayna marka insha allahu tacaalaa annagu kolleyba dhallinyaradii iyo odayaal iyo wax dadaal nooma yarayn hay-adaheenna baabuur ammin dambe noo imaad wuu jiray laakiin noguma filla dhibka waxaa ka dhacay meeshan waa masiibo tan oo kale aan rabaanaya innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun baan leeyahay dad baa ku khasaaray dad shalay taajiraha maanta aan waxba haysanin maxaan codsanaynaa dadkan dhibaatada gaadha ee ku dhacday in wax loo qabto loo soo gurmadaan u baahannahay
waxaa laahi jiray meeshan dhib aad iyo aad weynaa ka dhacay haba ahaato ee, annagana xeryaha qaxootiga ifo sidaa u nahay waxaan u baahan nahay caawinaad aad iyo aad u weyn probleemka jira waxay tahay gawaaridii ma laha dabdamis ma laha marka waxaa loo baahan yahay inaad dabdamis noo keentaan sidaa yohani had shaara u tihiin waana mahadsantihiin toban sano inta ka dhaxaysa ilaa afar jeer baan maraynaa saddex maa ilaa afar jeer baan maraynaa gubasho daal hay-ad iyo dawlad wax waxay noo qabtaan male waxay naga gomeen waxay noo qabtaan male annaga waxaan u baahannay taakulayn dabdamis male baabuur male gurmad male waxba male intaasoo dhan baan hadda yaana haysta dhibkaasaa yaalla waad aragtaa ma male silaxa yaalla iyo waxa yaalla kashidahaya oo ayagoon daminin ka tegayaan ha lala hadlo hana la qabto waxaan ooga baahannay dawladda kenya inayna taakulayso inayna soo gaadho inayna garabkana qabato yaan u baahan dhanka kale dabayle xooggan oo socday xilliguu habeenhaa suuqa oon jidad fiican lahayn iyo dadka oo ku mashquulay inuu qof kasta badbaadsado alaabtiisa halkii dabka laga hortegi lahaa ayaa sii badisay khasaaraha wallah mahad maxamed abdi waxaan waxaan ka mid ah dhallinyarada joogto xarada ifo caawa masiibadaas ayaan haysto dabkan wuxuu soo kacay laba saac bar ilaa hadda saacadda waxay maraysaa lixdii iyo abaar wax la qabtayna ma lahan dhallinyarada way dadaaleen in badan bay shaqeeyeen laakiinse dawladdii waxay qabteen ma lahan waxaan ka codsan dhibkaa tabta allah keena allahna qaadi karo laakiin waxaan codsanaynaa unhcr iyo dawladda un ee ka- har- ee UN kenya waxaan qaybaha uu dabku saameeyey ayaa waxaa ka mid a baqaarada raashinka qaybta qudaarta kawaanaha iyo suuqa ugu ballaaran ee xerada qaxootiga if oo qaybta loo yaqaana qashinlaho ay inta badan ku ganacsadaan dadka danyarta ah inkastoo booyadaha dabdamisku ay leeyihiin hay-adaha samafalka iyo dowladda ay xilli dambe imaadeen ciidamada ammaankana dadaallo badan sameeyeen haddana dabka ayaa baabi'iyey inta badan hantidii suuqa taallay waxaana jiray bililiqa badan oo ay sameeyeen dad isku soo ekeysiiyey inay caawin hayaan dadka ay dukaamada ka gubteen maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xerada qaxootiga ee ifo xerada
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhegayso star f m
iminkana soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka masar mustafa axmed buul oo ka mid ahaa wufuuddii caalamiga ee ka qayb gashay calimasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu kulan gaara la yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud warbaahinta masar ayaa sheegtay in uu ra-iisul wasaare axmed buul u gudbiyey madaxweyne xasan sheekh waa dhambaal tahniyad oo uu usoo dhiibay madaxweynaha masar cabdulfataax el sisi sidoo kale kulanka dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha masar ayaa looga arrinsaday xiriirka labada dowladood iyo xoojinta danaha guud ee labada dal iyo shacab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa loo gudbiyey casuumaad ku aadan booqasho rasmi ah oo uu ku tago magaalada qaahira ee caasimada dalka masar si uu halkaasi kulamo ugula yeesho madaxda masar dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha dowladda turkiga oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay calimasaarka madaxweyne xasan sheekh ayaa isna sheegay in dalka turkiga ay ku casuumayaan madaxweynaha dowladda federaalka una gudbiyay casuumaadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka afartan iyo toddobaad guutada sideedaad qeybta lixdanaad ee ku sugan deegaanka daynuunay ee gobolka baay ayaa howlgal ay sameeyeen waxaa la sheegay inay ka fushiliyeen ama fashiliyeen miino ay aaseen al-shabaab islamarkaana ay doonayeen inay dadka ku dhibaateeyaan taliyaha ururka afartan iyo toddobaad guutada sideedaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya daahir macalin cali ayaa sheegay in ciidamada ay sidoo kale toogteen ninkii miinada ku aasay agagaarka xerada ciidamada dowladda ee deegaanka daynuunay waxa uu yidhi ciidamada oo roondo ugu jiray sugidda amniga dadka iyo deegaanka daynuunay xilliga ay la kulmayeen ninka miinada aasay ee la dilay howlgalladana waa ay sii socon doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa si joogto ah howlgallo uga fuliya deegaanada gobolada maamulka koonfur galbeed ha yeeshee mararka qaar ay weeraro kala dul weeraro kala duwan kala kulmaan al-shabaab ee dhanka somalilan waxaa magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ka dhacay shalay banaanbax kaas oo ay dhigeen xubno ka mid ah mucaaradka iyo bulshada dibdhaxaasi ayaa waxaa ka dhashay rabshado iyadoo ay jireen sida la sheegay dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah mudaharadayaasha waxaa muuqaal laga arkayay ciidamada booliska ee somalilan oo baabuur ku eriyanaya dad uu ka mid yahay hogaamiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro mucaaradka ayaa dalbanaya doorasho deg deg ah in la qabto iyo inuu xilka iska casilo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wixii faahfaahina warkayga dambe ayaad ku dhagaysan doontaan ugu dambeyn ugu yaraan laba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ee d r c kadib markii koox hubaysan ee weerar la bartilmaameysatay goob dahabka laga soo saaro wararka ayaa intaasi ku daraya in ilaa afar qof lagu dhaawacay dhacdadan oo lasoo tabiyey abaare afartii iyo barkii aroornimeee saaka ilaa iyo hadda lama aqoonsan haybta kooxaha weerarka soo qaaday inkastoo ilaalada halkaasi ay iska caabin sameeyeen